إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warkaabeen raadyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegeysan doontaan kooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah wasiirka gaashaandhigga dowladda uganda ayaa ku baaqay in ciidankooda laga saaro soomaaliya isagoo maraykanka iyo yuhuudda ku eedeeyey inay ka gaabiyeen duulaanka soomaaliya saraakiil reer galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii nafurnimada ah ee ka dhacay xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku goodiyey inay qaadi doonaan howlgallo hor leh oo lagu beegsanayo saraakiisha reer galbeedka ee qeybta ka ah duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya mid ka mid ah la taliyayaasha madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in laga guulaystay dagaalkooda ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu dambeeyey kii looga qabsaday muqakori beesha isaaq ayaa qabiilka jareerweyne u cafisay diyada boqol neef oo geel ah kadib munaasabad ka dhacday gobolka jubbada dhexe intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaar garoowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod wacan waa habeenimo jimca lix iyo tobanka muxaram sanada kun afar boqol toddobiyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan tobanka bisha toddobaad sanada laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan wasiirka gaashaandhigga dowladda uganda ayaa ku baaqay in ciidankooda laga saaro soomaaliya isagoo maraykanka iyo yuhuudda ku eedeeyey inay ka gaabiyeen duulaankooda soomaaliya faahfaahin qodobkan ku saabsan waxaa la diyaar ah wariyaheena maxamed cali iyadoo waayadii lasoo dhaafay ay kordheen weerarada ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsanayso shisheeyaha caddaanka iyo madoogaba leh ee duulaanka ku jooga soomaaliya ayaa waxa ay dowladda uganda sheegtay inay ciidankeeda kala bixi doonto dalka haddii uu isbeddel ku yimaado siyaasadda maraykanka ee duulaanka soomaaliya wasiirka gaashaandhigga ee dowladda uganda jenaraal muhuusi kaynarugaba ayaa ku baaqay in gebi ahaanba ciidankooda laga saaro dalka soomaaliya lana soo afjaro duulaanka shisheeye ay xukuumadda kambaala ka wada dalkan war qoraal ah oo uu ku soo daabacay baraha uu internetka ku leeyahay ayuu wasiirku ka codsaday aabbihiis sidoo kalena ah baadariga maamula dalkaas ee yuweri musafani inuu tixgeliyo codsigiisa islamarkaana uu ciidanka uganda ka soo saaro soomaaliya kuwaas oo ku dhowaad labaatan sano duulaan ku jooga dalkan dhacabariga afrika warka ka soo yeeray wasiirka gaashaandhigga ee dowladda uganda islamarkaana si aad ah ugu baahiyay warbaahinta ayaa waxa uu jenaraal muhuusi sidoo kale ku sheegay in waddamada reer galbeedka ee uu maraykanku ugu horreeyo iyo yahuudda uu ugu yeeray walaalahooda dhabta ah ay ka gaabiyeen dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbaahinta maxalliga ah ee dalka uganda oo soo xiganaysa falanqeeyayaal xagga amniga ah ayaa waxa ay shaacisay in qayladhaanta ka soo yeertay wasiirka gaashaandhigga ee uganda ay ka turjumayso quusta ka dhalatay fashilka uu ku soo dhammaaday duulaanka muddada dheer socda ay shisheeyuhu kaga jiraan soomaaliya waxa ay geesta kala xuseen in walaacan uu muujiyey wasiirka ay suuragal tahay inuu salka ku hayo niyad jabka iyo rajaxumada ka dhalatay xaaladda hubanti la-aanta ah ee uu wajahayo duulaanka ciidamada shisheeye ee loogu yeero owsom iyo xaaladda taagdarrida ah ee ay wajahayaan askarta dowladda federaalka kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay si ba-an loogu xasuuqay koonfurta soomaaliya lagana qabsaday magaalooyin muhiim ah dowladda uganda ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay martigelisay khasaare culus oo naf iyo maalba leh kaasoo ay ka dhaxashay duulaanka ay kaga jirta soomaaliya waxaana howlgallo dhacay muddooyinkii u dambeeyey looga dilay tobannaan askari iyadoo sidoo kale ay ka burbureen laba diyaaradood oo nooca helikobtarta loo yaqaano kuwaas oo mid ka mid ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku soo rideen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiil reer galbeeda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarkii nafurnimada ah ay ka dhacay xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho qodobka iyo qodob kale oo ku saabsan taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku goodiyey inay qaadi doonaan howlgallo hor leh oo lagu beegsanayo saraakiisha reer galbeedka ee qeybta ka ah duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya waxaa soo jeedinaya oo la diyaara waryaheena cabduqaaliq macali abduweli sheekh cabdicasiis abuu muscab afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey camaliyadna furnimo ah oo maalintii shalay loogu beegsaday saraakiil reer galbeed ah oo howlo tababaro ah ka waday xerada jaalasiyaad ee magaalada muqdisho sheekh abuu muscab oo shir jaraa-id u qabtay warbaahinta ayaa ugu horeyn ka warbixiyey hadafka rasmiga ah ee camaliyadda istijaadiyada waxaan ka warbixinaynaa howlgal ka dhacay magaalada muqdisho mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah oo camaliyad istishaadi ah ka fuliyeen gudaha xerada loo yaqaano kuliyadda jaalasiyaad ee ku taalla degmada hodan magaalada muqdisho howlgalkan waxaa si gaara loogu beegsaday saraakiil caddaana oo saliibiyiin reer galbeed ah oo tababaro siinayay maleeshiyaadka riddada goobta ay camaliyaddu ka dhacday oo gudaha kuliyadda ah waxaa ku wada sugnaa saraakiisha saliibiyiinta ah iyo kuwa murtadiinta ah shaqada ay saliibiyiintu meesha u joogeen waxay ahayd inay kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyaan howlaha tababarka ah ee ay qaar iyaga ka mid ah ay goobta ka bixinayeen halka qaar saraakiisha ka mid ah ay ahaayeen kuwii mas-uulka ka ah tababarka guud ee saliibiyiinta reer yurub siiyaan murtadiinta dabadhilifyada u ah ee ay iyagu u adeegsadaan dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ahalkiisa mujaahidiinta oo si dhow isha ugu hayay waxaa ka socda gudaha xerada tababarka saraakiisha saliibiyiinta ah ee duruusta bixinayay tiradooda xilliga ay tababarka bixiyaan wakhtiga ay shaqada bilaabayaan goobaha ay ka yimaadaan iyo marka ay shaqada ka baxayaan ayaa u dejiyey qorshe cadowgaas cashar loogu dhigo dharbaaxo xanuun badanna loogu dhufto maanta ayayna hawsha allah fadligiis dhacday afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuu muscab oo hadalkiisa sii wata ayaa markan wuxuu ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay camaliyadda camaliyadda istishaadiga ah waxay allah fadligiis sidii loo qorsheeyey u haleeshay saraakiisha saliibiyiinta reer galbeedka ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa xilli ay hawshii kormeerka ku guda jireen walaalka istishaadiga ah ayaa allah fadligii dhex galay safafkii ay cadowga ku jireen halkaasna camaliyadda ka fuliyey guud ahaan tirada saraakiisha saliibiyiinta reer yurub ee goobtaas joogtay waxay ahaayeen lix sargaal laba ka mida goobta ayay ku bakhtiday afar kalena dhaawac garaaba ayaa goobta looga qaaday dhanka saraakiisha murtadiinta ahaa ee tababarka ku jiray waxaa ka bakhtiyey afar iyo toban murtad labaatan iyo kow kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray sidaas ayaa ilaahay wuxuu ku dabar jaray cadowga saliibiyiinta iyo murtadiinta isugu jiray goobtaas ayaana dhiiggoodii iyo hilbahoodii isku darsameen allah ayaan mahad dhammaantii u celinaynaa kadibna mujaahidiintii ka soo shaqeeyey camaliyaddaas barakaysan intii qorshaha soo dejisay kuwii abaabulka iyo diyaarinta lahaa iyo intii tanfiidka iyo fulinta ka qayb qaadatayba iyo weliba qof kasta oo kaalin ka qaatay hirgelinta hawshaas lagu naafeeyey cadowgii ilaahay ee ku soo duulay diinta dadka iyo dalka soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan u ducaynaynaa walaalkii mujaahidka ahaa ee naftiisa allaah ka iibsaday noloshiisana u huray sidii loo difaaci lahaa kitaabka allah iyo sunnada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray shisheeyaha reer galbeedka ee qaybta ka ah duulaanka lagu soo qaaday soomaaliya wuxuuna ugu goodiyey in ay wajihi doonaan howlgallo si gaar ah iyaga u beegsanaya gaalada saliibiyiinta ah ee nagu soo duunay waxaan leennahay nama taqaanaan waxaad dhaqan ka dhigateen inaad idinku furimaha ka dhuumataan taas beddelkeedna aad murtadiinta dabadhilifka ah carrituur ka dhigataan horeyna waad u aragteen haddana waad aragtaan ma jirto meel aad kaga badbaadi kartaan gacanta halyeeyada islaamka ku bishaaraysta dhimasho iyo dhaawac ilbiriqsi walba albaabka idiin taagan inta aad ilaahay diintiisa iyo dadka muslimiinta ah duulaanka ku tihiin halganka iyo howlgalladu way sii socon doonaan biidnillaahi tacaala xataa laa takuuna fitna wa yakuuna addiinu kulluhu lilaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalintii shalay ayay ahayd markii naftii hore ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu gudaha u galay xerada jaalasiyaad xili ay kormeer ku joogeen saraakiil reer galbeed ah waxaana camaliyadaani jugteeda laga maqlay qeybo ka mid ah muqdisho ay dhalisay kala shaki xoogan oo soo kala dhex galay dowladda federaalka mid ka mid a la taliyayaasha madaxweynaha dowladda federaalka ayaa qiray in looga guulaystay dagaalkooda ka dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ugu dambeeyey kii looga qabsaday muqokori faafin qodobka ku saabsanna waxa halka kasii ambaqaadaya waryihiina cali aadan guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayaa si cad u qiray in loogu guulaystay dagaalkii ay dowladda federaalka kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab cali jeete ayaa sheegay in guuldaradii ugu dambeysay ay ka dhacday degmada muuqokori halkaas oo ciidamada dowladda federaalka laga saaray kadib markii weerar culus ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu cali jeete xusay in guuldarooyinkaas ay sabab u tahay qorshe xume ayna si buuxda u qirayaan in loogu guulaystay dagaalkii ugu dambeeyey ee degmada muuqokori horta guuldaradu waa macallin ogow qaladku waa macallin in wax laga barto waaye waxbaanu ka baranay haddii qorshe xuma dhacay ay dhacday qorshe xumo waan qiraynaa qorshe xumaa dhacday waan ku celinaynaa qorshe xumaa dhacday qirashada cali jeeta ayaa timid iyadoo mid ka mid ah taliyaashii xasan sheekh maxamuud oo hore u sheegay in dagaalka ay wadeen uu wajahay guuldarooyin iyo fahmajab ku habsaday ciidamada dowladda federaalka dadka degan muqokori ayaa xaqiijiyey in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda gacanta u hayaan degmada muqokori ee gobolka hiiraan dagaalka ka socda gobolka hiiraan iyo guud ahaan dalka soomaaliya ayaa u muuqda mid galay marxalad cusub taas oo muujisay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood u leedahay inay la wareegto degmooyin hor leh mahadsanid cali aadan dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan beesha isaaq ayaa qabiilka jareerweyne u cafisay diyada boqol neef oo geela kadib munaasabad ka dhacday gobolka jubbada dhexe fafeen qodobka ku saabsan iyo farxaan cali cabdulaahi munaasabadan oo ka dhacday degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxaa ka soo qaybgalay waxgaradka kala socday beelaha jareerweyne iyo isaaq oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed labadan beelood ayaa waxaa dhex yeelay diyo dhan boqol neef oo geel ah oo ay xukuntay maxkamadda shareecada islaamka laguna lahaa beesha jareerweyne oo horay u dishay wiil u dhashay qabiilka isaaq isaaq ayaa dhankooda cafiyey diyadii boqolka neef ee geel oo ay ku lahaayeen jareerweyne waxaana arrintaasi ku dhawaaqay nabadoonka beesha isaaq oo wakiil ka ahaa dadka dhiigga iska leh anigoo ah nabadoonka beesha isaaq wakiilna ka ahay owliyaa udamka oo wiilka dhintay dhalay wiilkaas ku dhintay isbitaal kadibna maxkamadda islaamiga dhaqanka shareecada islaamiga ee jubbada dhexe u xukun tagnay naloo soo xukumay boqol neef oo geel ah geelaas wiilkanaga naloogu soo xukumay waxaan isku afgaranay owliyaa udamkii iyo anigoo nabadoonkii beesha ah iyo dhalinyaradii iyo adeeradii iyo dhammaan waxaan isku afgarnay boqolkaas oo neef oo geel ah inaan cafinay anagoo ku hadlayo afka owliyaawdamka ah wakiilna ka ahay isaga ahna nabadoonka beesha isaaq waxaad ogaanaysiin geelaas boqolka neef oo geel ah oo wiilkanagana looga xukumay inaan cafinay dhammaan muslimiintana waxaan ku baaqayaa in lis cafiyo ilaahay wuxuu leeyahay walcaafiin can innaas wallaahu yuxibu almuxsiniin hay-addaas ayaan qaadanay iliscafiyo ayaan dadka ku baraarujinaya walaalaha dhanka kale waxgaradka beesha jareerweyne ayaa iyaguna aada ugu farxay arrintan
walaalayaal maanta munaasabad oo micnaha heerkeedaoo aada u sarreeyo oo qaali ah ayaan ka soo qayb galnay beelweynta isaaq maasha allah ayaan kulansannahay maanta walaalaheenna reer isaaq ayaana kala dhexmaray dhacdo micnaha dil ah dilkaasoo oo geystay ama sababtay wiil u dhashay beelaha jareerweyne walaalaheenna marka waxay doorbideen inay nacafiyaan wayna nacafiyeen micnaha insha allahu tacaalaa marka reer jareerweyne haddaan nahay farxaddeenna maanta lama soo koobi karo si guud ahaan micnaha muslimiinta waxaan leeyahay micnaa in la iscafiyo muslimiinta oo dhan ayaan la hadlayaa in cafiska yacnaha iyada micnaa cafis macnaa horta qofka hadduu qof laga dilo wuxuu xaq u leeyahay inuu wax cafiyo koow inuu ma qaato in loo qisaaso marka beryahan dambe waxaad moodaa cafiskii aad buu u yar yahay marka walaalaha reer isaaq micnaha kudayasho wacan ayay sameeyeen haddaba qasadka islaamku ka leeyahay xuduudda ayaa ah cadaalad iyo in dadku ku kala nabadgalaan laguna dhowro nafta maalka iyo sharafta ujeeddada xuduudda uu islaamku u jideeyey ayaa culimmadu ku micnaynayaan in bulshada loo kala garqaado taas oo xal u ah danta dadka si ay u helaan nabad iyo nolol dulmi ka maran oo ay ku noolaadaan aada buu u mahadsan yahay kaasina dhegaystayaal wuxuu ahaa waryaheena farxaan cali cabdulaahi oo ka waramayay beesha isaaq oo qabiilka jareerweyne u cafisay diyada boqol neef oo geela kadib munaasabad ka dhacday gobolka jubbada dhexe een dhegaystayaal intaa aynu kusoo gabagabanaynaa warkii haweenood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhagaysateen qodobo kala duwan